waxaa saaka farxad ii ah in aan kala qayb galo iskuullada imtixaankii midtermka oo bilaabmaya maanta oo taariikhdu tahay labiyo labaatanka bisha desembar waxaa kaloo yana farxad ii ah dugsigan maanta aan joogay hortiisa aan taagnahay kii aan elemantayga ku qaatay in uu yahay waxaan jeclahay markii aan ka baxayay dee idinku un baan leekaa maantana isagii uun baan ku imi anigoo madaxweyne ku-xigeenka puntland ah idinkana ardayda haddaad tihiin waxaa la doonayaa dadaalkiinna ayay ku xidhan tahay meel walbana waad gaadhi doontaan inaad madaxweyne ka noqotaan puntland iyo soomaaliyaba yaa la doonayaa taasina waxay ku xidhan tahay hadba sidii aad u dadaashaan waxaan jeclahay qof kasta wixii uu barto yuunbuu ku meel marayaa fyuturkiisa ama wakhtiga inta uu noolyaho ku meel maraya waxbarashadu waa iftiin iftiinkaan ninkii aan waxba baranay ma helayo caqliga ilaahayna siiyey haddaan waxbarasho iyo cilmi lagu darin caqli suuban ma noqon karo marka waxaan idinku hambalyaynayaa imtixaankan maanta aad gelaysaan ilaahay waxaan ka rajaynayaa qof waliba inuu derajo fiican ka keeno waxaan mucallimiinta iyo guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee puntland uga mahad celinayaa sida ay isugu taxallujiyeen waxbarashada ardayda waxaan xusuustaa sannad hore toddoba iyo toban arday baa iskuulka sare ka bixi jirtay buu hoodle maantana heer buu taagan yahay ay ka baxday oo uu ii sheegay guddoomiyuhu arday caddadkoodu uu dhan yahay siddeetan siddeetan siddeetan iyo shan arday oo foonfoorka ah iyo laba boqol in ka badan oo dugsiyada dhexe ah waxa weeyaan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaad garanaysaan sida deegaanku u korayo waxaad garanaysaan sida shacabku u korayo waxaad garanaysaan isfahamka ama fahamka sida dadku ay u fahamsan yihiin waxbarashadu inay tahay nolosha ama iftiinka qofka bini'aadamka ah aad iyo aad baan idinku hambalyaynayaa aad iyo aad baan dhammaantiin idinku ducaynayaa wabilaahi tawfiiq waana idin wada salaamayaa kulligiinba hadda waxaa xidhan ilaa siddeed iyo toban maxbuus oo la odhan karo dee mar walba in gobolkii u baahdo in wixii joogay maxbuus dee xukunaa in la qaado waxaa ka wacan in loo dhiso marka mudane madaxweyne waxaan doonaynaa in hawshaas aad dee noogu baaqdo hay-adaha caalamiga iyo dowladdaba wixii aanu ka heli karno bismillahi raxmaan raxiim sida dee guddoomiyaha gobolku sheegayo meeshii waad aragtaa waa uun dhulkii baa la hayaa haddeer runtii in dhismihii la dhammaystiro yuunbay doonaysaayoo dhisme lagu sameeyo horena warkiisa waa u haynay hawshan iyada ana dee dawladda waan gaadhsiinayaa hay-adaha dadka wuxu qabtana runtii waa gaadhsiinayaa cid kasta oo dee wax ku darsatayna waxa weeyaan khayr allaha siiyo sida guddoomiyuhu sheegayay maxaabiistana inta badan puntland baa la geeyaa mana hayaan jeel ay ku xidhaan marka maxaabiistu badatana stethonku ma qaado sidaa aawadeed baa loogu qaadaa gaalkacayo iyo garoowe iyo iyo qardho yaa loo qaadaa markaa si taa looga kaaftoomo oo shidaalkan iyo ilaalintan iyo qarashkan faraha badana ku baxaya dee waxaa ka fudud iyadoo halkan loogu loogu dhiso jeelkoodii oo cid kastoo dembi samaysaba halkan la geeyo marka waa laga maarmayaa qaaditaanka marka waxaan rajaynayaa qayladan iyo codsigan dadku ay isku dareen shacabka reer caymeed inaannu tixgelin aanu siino hay-adaha shuqulka kulena waan gaadhsiinayaa insha allah wabilaahi tawfiiq dhismahan aad arkaysaan ee aniga iminka iga dambeeya oo u baahan dhammaystir run ahaantii waad aragtaa waa xarunta agoomaha ee gobolka cayn weeye rag baa ku dadaalay runtii u naxay agoonta magaaladan oo run ahaantii agoon fara badani ay joogto cid yacni u xilqabta ama daryeeshaana aanay jirin waxaan leeyahay hay-adaha ama tadaamun ha ahaato ama karma ha ahaato ama ciddii kale ee wax ka geysan karta ha ahaato ama qurba joogta ee reer caymeed ama soomaaliyeed ha ahaato waxaan leeyahay wixii wax laga qaban karayo ama la tari karayo ama lala dhammayn karaya in lala dhammeeyo runtii waa farxad weeye waad aragtaanoo wax Kuwani waxa weeye waa dugsi hoose ka kooban saddex fasal iyo xafiis oo loogu talagalay dugsi hoose dhexe wasaaradda waxbarashada ku soo birtay hay-adda keer ay howlgelisay inuu filo sanadka labada kun shan iyo tobanka lix iyo tobanka oo yar dib nooga dhacay dhulka oo marka hore nagu yaraaday awgeed marka waxaanu maanta aanu ee, marti u kaaganahay in aad nala ogaatid dhagaxdhigaas oo haddii kontaraadka qaadatayna ay diyaar tahay laba fasilo xarirankaana ay soo wareejisay aan kala soo wareegnay tanna maanta inay sida ugu dhaqsaha badan wiigan uu fulo sidaana waxa weeye madaxtooyadii dowladdii hay-addii keer cali gudane aad naga gaadhsiisay diyaarna u tahay adiguna dhagaxaanu soo dhignay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
hawshaas waa sidaa uu guddoomiyuhu u sheegay een, iskuulkaas ayaa halkan laga dhisayaa awal horena dib bay nooga yar dhacdo sidaa darteed adigu dhulkaa naga marka dee sidaasaanu hay-addii iyo madaxweynahaba ugu soo dhoweynaynaa in dhulkiina aanu helay haddana uu noo dhagax dhigayo ee, dhul dowladeedna uu yahay wax cid ah oo qabsan kartaana jirin marka la dhisana aniga iyo guddoonka waxbarashada ayuunbaa nalagu soo wareejinayaa hay-addu ay nagu soo wareejinaysaa wasalaamu calaykum waxaan ku soo dhoweynayaa madaxweynaha waaya bismi illaahi raxmaan iraxiim Eh, waxaynu la soconnaa dhammaan markii hore kal hore aan imi eh, buuhoodle mashaariicdii aanu ballan qaadnay in la fuliyo mashruuc ka mida weeya kaa uu sheegaya guddoomiyaha waxbarashada een, gobolka cayn ee puntland iyo guddoomiyaha gobolka puntland ay sheegayeen eh, waxa weeye sida ay u yidhaahdeen kaana waa la dhammeeyey ka xadhadhanka oo waxaa lagu wareejiyey wasaaradda waxbarashada